إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii sharxulwaraqaad amarkan ku dhex jirnay min masaa'ili alamri amarka masalooyinkooda ayuu ka mid ahaaday maayari waxa soo socda amarkiiaan ku dhex jirnay haddeer amarka masaa'il ka mida masaa'ishiisa oo afaruu halkan uga hadlaa walaa yaqtadi amarku ma keeno atakraara soo celcelin cala saxiixi qowlka saxiixnimada badan haddaan qabanno ilaa idaa dalla markuu tusa maahane addaliilu daliil calaa qasdi takraari soo celcelin in loo qasdaa walaa yaqtadi amarku ma keeno alfawra degdeg wal amru in lays amro biiijaadi lficli ficil samayntiis amrun amar weeye bihi iijaadka lays amray oo ficilkaas lays amray wa bimaa shayna lays amray laa yatimulficlu ficilku uusan dhammaystirmayno suurto gelayn ilaa bihi shaygaas maahane wadaalika mihaalkiina kal amri amarka lays amroo kale weeye bisalaati salaad amrun huwa kaasu amrun waa amar bidahaarati dahaaro lays amray dahaarada almu'adiyati gaarsiinaydoo keensanayda ilayhaa salaada wa idaa fucila haddii la sameeyo alma'muuru bihi shaygii lays amray kharaja waa ka baxaa alma'muuru qofkii wax la amray can ilcuhdati mas'uuliyaddi halkan afar mas'alo oo usuuliyah uu uga hadlaa oo masaa'ilka waaweyn usuulka ka mid ah mas'alada ugu horayda wuxuu yidhi walaa yaqtadii ma keeno huwa amarku atakraara ku celcelin cala saxiixi qowlka saxiixnimada badan haddaan qabanno haddii amar hal mara lays amro amarkaas takraar ma keena takraar waxa weeyaan mar kastay suurtagal tahay inaad samaydo waa samayda waa lagu amray waa samayday haddana mar kale kuu suurto gashay amarkii hore kadibna amar ka dambeeye ma jiro ma ku celine mase waxaa leedahay aniga waa lay amray shaygii lay amrayna waa fuliyey mar labaad haddii layga rabo inaan sameeyo waa in amar kale lay amro labadaas qowlaa ku jirta labadaas qowlaa ku jirta haddii shay la amro qof hadduu hal mara sameeyo hal mara inay waajib tahay waa cadda oo waa itifaaq ka badan ma laga rabaahoo ma ku waajibaa mase hal mara haddii uu la yimaado waajibnimadii waa gubtay mas-uuliyaddiisii khilaafbaa ku jira khilaaf ayaa ku jira ahlulcilmiga gabal waxay leeyihiin sida uu doortay wey imaamulxaramayn takraar ma keenayo inuusan takraar keenayn waxaa lagu fahmaa yidhaahdeen haddii sayidku uu addoonkiisa ku yidhaahdo udkhil suuq washtar lii kada wa kada ord suuqa aada maanta waxaas ii soo gad maalan timir ii soo gad waa tegey timirtiiyuu soo gaday waa u keenay laga fahmi maayo yidhaahdeen berri inuunta mar kale suuqa taga timir kale soo gado welidaasaas daraaddeed waxay dhahdeen maalinka dambe hadduu timirtii soo gadi diido iska fadhiisto oo uu sayidku ku eedeeyo yidhah waryaa xad timirta u soo gadi weyda maanta oo u yidhahda dee shalaad i amartay maantana ima amrin in sayidka laga garleeyahay dadka o dhan u fahmaayana laakiin haddii uu fiiri addoonka la amro oo uu yidhaahdo ishtarli tamran oo inta dhaqaaqo maanta timirta soo gado oo maalinka dambe inta lacag qaada haddana soo gado oo u yidhahdo war lacagteed maxaa timirta uga bixday oo u yidhahdo wadi daraad ii amray daraad eedeg maanta xaad lacagteeda timirta uga bixday eeddaas waa qabay lahalin addoonka taas marka waxay tusaydaa alamru laa yaqtadii takraar amarka haddii la amro marka takraar lagama fahmo haddaan daliil kale iyo qariino kale la helin shaygan marka la amray waxa weeyaan qofku hadduu sameeyo shaygii la amray wax jira ka dhigo inuu ku celceliyaa daliil kale u baahan taha layihi khaarijiya qowlkaas ahlucilmiga gabal waa qowlkan agarka ahlucilmiga usuuliyiinta mareen qowlkan qowl kalaa jira oo ahlucilmiga gabal mareen waana qowlka uu doortay calaamat ibnuqayim oo dhahaya mar hadduu amarku ku soo arooro filkitaab wa sunna takraaru faa'iideeya asagu marka hal maaddo oo ku waafaqsan yahay jumhuurta amarka asalkiisu inuusan takraar faa'iidayn oo misaaladii aan hadda sheegnay inay saas ayadu ku waafaqsan yahin oo sayidka hadduu maanta addoonka amro yidhaahdo suuqa gal ee ii soo gad ee uu soo gadoo berri uu soo gadi diido in had uusan ku eeday karin waa u la qiray laakiin wuxuu leeyahay curfu shaaricaa beddelay oo khitaabu shaaric waxaan ku barannay uu leeyahay marka la raacraacoo la tatabuco awaamirta kitaabka iyo sunnada takraaray faa'iideeyaan uu leeyahay markaasuu daldalay amtilo aad u badan oo aan la koobi karin oo miisaal ahaan wuxuu yidhi curfu shaarica fiiriyu aaminuu billaah ilaahay rumeeye waa amaruu yidhi yaa dhihi kara takraar faa'iidayma qofka ma u bannaanta inuu yidhahdo maantan amarkaas fuliyey berri haddaan raba rumayn ma miyay u bannaanta uma bannaana takraaru faa'iidayna aaminuu billaah waa amar ilaahay rumeeye saacadda lays amray ilaa naftu kaa dhacdo waa inay kaaga dhacdo adoo rumaysan oo amarkaas ku taagan kuma bannaana inaad ka baxdo miaal waxay udkhuluu fi silmi kaafa war islaamnimada idinkoo dhan wada gala amarkaas wuxuu yidhi yaa dhihi kara takraar faa'iidayma gal aa lagu yidhi mayay u bannaanta qofka inuu yidhaha maantaan gelaa islaamnimada si toosaan u wada qaadaa amarkii waa fuliyey berri waa iska daynaa gelima miyay u bannaanta uma bannaana waa noocaas weeye adiicu llaah wa adiicu rasuul adiicu llaaha wa adiicu rasuul maanta waa addeecday alla iyo rasuul miyay u bannaanta qofka inuu yidhi amarkii waa fuliyo berri waa khilaafa uma bannaano waa inuu ku celceliyaa daqiiqad kastaba waa inuu ku taagnaada oo istimraar uu sameeyaa waa inuu sameeyaa ittaqullaah inta qur-aanka ku jirta dhammaan amaraa soo baxay ittaqullaha li yaa ayuhaladiina aamanu ittaqullaah wa quuluu qowlan sadiida maanta hadduu qofku alla ka baqo hadal toosanna ku hadlo uma bannaanta inuu yidhaha amarkii shalay fuliyo maanta waa u kaadina uma bannaana waa inuu saas ula soo taagnaadaa daqiiqad kasta waa inuu laasimaa aqiimu salaa wa aatuu zakaa sanadii horaan baxshay sanadan laygama rabo ma dhihi karo waa inuu saas u daa'imaa iyo qayrkeedu le yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wa saabiruu wa raabituu wattaquu llah kulli waa wada awaamir mid walbana waxay faa'iidayneen takraar isbiruu ma bannaana in la yidha muslimiintu yidhahdaan sanadkii horaan samarnay samardan ma samri karo ma bannaana marka wuxuu yidhi curfu khitaabi sharci marka la fiiriyo khitaabka sharciga curfigiisa wuxuu yidhi wuxuu faa'iidaynayaa takraar saasuu leeyahy laakiin ahlucilmigan kale laftigooda hadda amilada aan sheegaya iyo kuwa kaluu sheegay kulli waa ku waafaqsan inay takraar faa'iidaynaya laakiin waxay leeyihiin qaraa'in kale adilo kalaa laga qaatay leeyihi adilo kalaa laga qaatay oo maalan ittaqullaa ilahi markuu yidhaahdo alla kacabsi in laga tago inaan la ogolayn adilo kaleo tiro badana caddaynayday leeyi adiladaas kalaa laga fahmay leeyi allah iyo rasuul addeeca inay takraar faa'iidaynaydo adilo kalaa laga qaatay inaan la khilaafi karin adugu calaa kulli xaal masaladu waa masalo khilaafiya walaa yaqtadii ma keenayo alamru amarkii adtakraara ku celcelin takraarka waa inaad mar walba samaydo oy suurtagal tahay calaa saxiixi qowlka saxiixnimada badan ee hal mara shaygii lagu amray haddaad samaydo waajibkii waa gudata ilaa idaa dalle markuu tuso maahan addaliilu daliil calaa qasdi takraari takraar in loo qastayo bidaliil tuso in shaygan lagu amray mar walba lagaa rabo ayada khilaaf ma leh takraaru faa'iidaynay amarkaa laakiin daliilkaas kalaa tusay masaladaas waa masalo mas'alada labaad walaa yaqtadii ma keeno amarku alfawra degdeg shay lagu amro oo lagu yidhaahdo ifcal kada calaamadna laguma darin saddexaa ka suurtagala dii lagu yidhaahdo ifcal alaan waa itifaaq waxay faaidayna fow hadda sameeya ila lagu yidhi haddii lagu yidhaahdo waxa weya ifcal kada ra'sa shahri bisha markay dhammaato sameena taraaqi u faa'iidayna waa cadda ila qariinaa la socotee laakiin midka khilaafku ka jira waxay ta markaan qariina la socon ee mutlaq uu yahay amarku ee lagu yidhaahdo ifcal kada ma fawru faa'iidayna oo hadda inaad marka ugu horraydo suurtagal ah fawr waxaa la yidhaahdaa awalu waqtin mumkin waqtiga ugu horreeyo suurtagala inaad samaydo fawr saasaa la yidhahdaa mase taraaqiyu faa'iidaynaa waqtiga ugu horreeyo suurtagalka uu yahay inaad samaydo dib waa uga dhigi karta khilaafku halkaas ugu jiraa imaam xaramayn isagu wuxuu doortay waxa weeye inuusan fawr faa'iidaynayn waana sida shaaficiyadu qabaan laakiin qowlka kale raajixa insha allah sharxaan ku arki doonaa qowlka kale raajixa oo ah fawr inuu faa'iidaynayo sababtoo ah adiga haddeer fiiri carruurka aad dhashay haddaad tidhaahdo isqini orod soo waraabi oo iska seexdo ma waxaad u arkay inuu ku caasiyey mase waxaad u arkayda inuusan ku caasin shaki male inuu ku caasiyaad u arkee hadduu taraaqi faa'iiday laha amarku ee carruurku wuxuu kudhihi lahaa dee taraaqiyo amarku faa'iideeya waxaan doonaya galabta inaan ku soo waraabiyo taraaqi hadduu faa'iideeyo ilaa waktiga taraaqi macneed waxay tahay waktiga ugu horeeya uu samayn karo inuu dib uga dhigo waxaa tihi istaagoo orod biyo ii kani soo waraaq markuu iska seex markaasaa tihi war maxaa kugu dhacay soo adiga maahan laadla markaasuu yidhi taraaqiyo amarku faa'iideeyaho haddaan raba galabtan ku waraaqina qof walba waa fahma inuu qaladan yahay haddii sayidku uu yidhahdo addoonkiisa waxa weeyaan ukhruj waxa weya washtar lii kada wa kada oo uu yidhaahdo ee uu iska seexdo ee uu yidhahdo war yaa maxaad meesha la jirtaa soo amar kuma siin ee uu yidhahdo taraaqiyu amarku faa'iideeyaa waxaan doonaya inaan caawa kuu soo gado waa la fahma inuu qaldan yahay soo ma adilada sharcigaana sidaasoo kale ugu caddahay waxyaalaha ugu caddaanta badanna waxaa ka mid ah sulxulxudaybiya sanadii lixaad ee hijriyada markii nabiga sala allahu calayh wasalam uu cumrada aaday ee loo diido gaaladu u diideen oo isaga iyo gaaladii kala saxiixdeen heshiis inuu iska laabto sanadan cumrada ka laabto sanada dambena uu yimaado qofka haddii loo diido beytka ilaahay waxaa laga rabaa inuu hadyiga gowraco tintana xiiro nabiga sala allahu alay sl wuxuu yidhi quumuu fanxaruu waxliquu saddex amurus daba dhig istaaga gowraca hadyiga madaxana xiira shan boqoloo kilomitira ka yimaadeen kacbadiina waa u muuqataa markaasaa waxa weeyaan ugihii ruuxu ka dhacay oo is yidhahdeen ama ilaahay xukunkaa nasaqaa oo la yidhahdaa war cadowga iska dhiciya meesha inta ka cayridaan gaalada cumraysta markaasay u kaadiyeen maahan amarka nabiga inay khilaafayaan waxay is yidhahdeen intaasoo uu soo dego naasikh xukunkaa lagu nasaqa markaasay xoogaa daaheen nabiga wuxu war istaagoo madaxa xoolaha qale madaxa xiira saddex kor markuu yidhi yuu ka tegey umusalaamu inta u tegey ay la yaabto isagoo caraysa nabigu rasuulka alla maxaa kugu dhacay saxaabadiiaan amar rahay buu yidhi mana samaynayaan markaasay tiri waa lagu yaqaanaa qof ha la hadlo adiga neefkaaga qal tintaadan xiir bal ha la arko qofka tinu ku sii taalla markaas waa dhaqaaqay neefkiisiiyuu qalay tintiiu xiiray hal mara madaxiiba iska jarjari tegeyba saxaabadii hal maray inta wada qaleena madaxiina iska wada xiiray oo yidhahdeen nabiga alleba hadduu madaxa xiiray maanta sanadaan la laabay nasaqna ma jiro qof walba waa samey marka meesha waajibnimada inuu taraaqi uusan faa'iidaynayn fool faaida waxa laga fahmay markuu amray waa diidnay hal saxaabi ma dhihin hadduu amarku faa'iidayn lahaa taraakhi ee nabigu kama cadhoodeen shay bannaan kama cadhoodeen wuxuu dhihi lahaa kolayba amarkaan taraakhi faa'iiday rabaan galabta barii xiiraay barii qalaay laakiin markuu amray ficilkii u jeedi waayey waa ka cadhooday waxay tusaydaa alamru yaqtadii alfawriya in amarku degdeg tusayo oo awalu waqti mumkin lagaa raba inaad samaydo taasuu tusaya waana qowlka sawaabkaa masalada saddexaad waalamru amar biiijaadi alficli ficil samayntiis lays amraa amr amrun waa amar bihi ficilkaas lays amray wa bimaa shayna lays amray laa yatimu alficlu ay laa yumkinu alficlu samayntu aysan suurtagal ahayn ilaa bihi shaygaas maahane dii shay sharcigu amro oo yidhahdaa shaygaas ha la sameeyo shaygaas inaad samaydaa waajibu kugu yahay shaygii kale oo midka lagu amray aadan samay karin haddaadan asaga samaynna asna waa waajib shayga lagu amray inaad samaydaa waa waajib shaygii kale oo kii lagu amray aadan samay karin haddaadan asagana samaynna waa ku daray waa waajib oo sharcigu ku xiray oo uu yidhi shaygaas marka la samaynaa waa in saas loo sameeyo miaal wuxuu ku miaaliyey wadaalika miaalkii kalamri waa amarka lays amroo kale bisalaati salaada amrun huwa kaasu amrun waa amar salaada lays amray aqiimu salaa soo ma ahan amrun waa amar bidahaarati dahaaro lays amray dahaaradaasu almu'adiyati keensanayda ilayhaa salaada amarka lays amray waxa weeyaan salaada oo ilaahay uu yidhi aqiimu salaa waxa weeyaan wuxuu keenayaa in dahaaro aad qaadato ood weyse qaadato waxaa lagu yidhi aqiimu salaa salaada ooga waxa weeyaan salaadiina sharcigu wuxuu caddeeyey inaysan ansaxaynin biduuni dahaara biduuni dahaara aayadda waxay leeyihiin amarkaa ee salaada amrayda waxaa laga qaadanaa dahaaraduna in waajib miaalkaas aaday ugu badan yihiin usuuliyiintu laakiin waa laga fiican yahay sababtoo ah waxa weeyaan dahaarada si mustaqilaha laysku amro ayadoo mustaqilaha ilaahay amray aayad dhanaaba ilaahay ku amray adilo badanna waa lagu amray yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waydiyakum ila almaraafiqi aayaddaasoo dhan ilaa aakhirihaa aad dahaaro ka hadlayda waxaa la rabaa shay aan sharcigu amrin oo daliil mustaqilahoo waajib ka dhigaya aan la arag oo waajib noqday wuxuu waajib u noqdana waxay tahay shay lays amraan la samayn karin haddaan isaga lala imaan in miaalka loo keeno waxaa ugu fiican marka in la yidhaahdo sharcigu wuxuu amray satrulcawra yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidi sharcigu taasuu amra in cawrada la astura waa waajib mar kastoo la tukana waa waajib haddaadan heli karin dhar aad cawrada ku asturto dariiq kalood ku heshaana uusan jirin dharkiioo beecaha yaalla dhaqaalahaad ku gada laheedna waa haydaa inaad soo gaddaa waa waajib fiiri beecu asal awal mubaaxu ahaa inaad soo gaddaa waa waajib maxaa dhacay maa laa yatimu lwaajib illa bihi fa huwa waajib shaygan waajibku dhammaystirmen ilaa isaga in la hela maana isna waa waajib mana la helaya daliil mustaqila oo leh mara in la gadaa waajiba maba jiro soo ma jeedid keliya qaacidadana loo deliishana so ilaa ilaaha amray waxa weeyaan in cawrada la asturo soo ma ahan cawradii asturkeedii inaad soo gadato maan haddaadan si kale ku helin dhaqaalaad ku gada laheedna aad haydaa waajibu noqoa beecaas qaacidadaasana loo deliishaa daliil kale maa waana itifaaq markaasoo kale inay waajib tahay soo uma jeedin inay waajib tahay maradaas in la soo gadaa marka shay haddii sharcigu amro shaygii aadan samay karin waajibkii ilaa kan inaad samayda maahane asna waajib kaluu noqona markaasuu yidhi waalamru amar biiijaadi ilficli ficil samayntiis lays amro amrun waa amar bihi horta ficilkaas lays amray wa bimaa shayna waa lays amray laa yatimu lficlu ey laa yumkinu lficlu in la sameeyaa aysan suurtagal ahayn ilaa bihi in isaga lala yimaada maahane wadaalika miaalkiina kalamri amarka lays amroo kale bisalaati waa salaada amrun amarkaasu waa amar huwa isagu amru waa amar dheh bidahaarati dahaaro lays amray dahaarada almu'adiyati keensanayda ilaahyaa salaada waidaa fucila masalada afraad waidaa fucila haddii la sameeyo alma'muuru bihi shaygii lays amray waidaa fucila haddii la sameeyo faacilku ma'muuru bihi u laabanaa waidaa fucila alma'muuru bihi shaygii lays amray haddii la sameeyo kharajaalma'muuru qofkii la amray waa ka baxaa can ilcuhdati mas-uuliyaddi waa gutay mas-uuliyaddii qofkaas masalada tan waxay tahay shay ayaa sharcigu ku amray siduu kuu amrayaad ula timi mas-uuliyaddii waa gudatay miaal waxa weeyaan waxaa ilaahii amray subxaana wa tacaala fain lam tajiduu maa'an fatayamamuu biyaad weyday taboorkii saasti iyo wejiga marida labada calacalood mariday aad salaadda iska xidhatay assalaamu calaykum waraxmatullah asalamu calaykum marka tidha cirka ilahay roob ka keen bashbashbasha xareed waddanka dhan waana gobgabaysata adig waa booraysata mas-uuliyadda ka baxday salaaddii waa lala jooga waktigeedii ku soo celmayd ku soo celmayd maxaa yeelay adiga waktigaas shaygii lagu amrayaad la timi soo maaha mas-uuliyaddii waa ka baxday waxawn xareedan casirka iyo waxaasaad ku tukay ku soo celmayd maxaa yeele shaygii lagu amray waa la timi adiga markaas maxaa ma'muur ku aheed inaad boraysato soo maaha khalaas mas-uuliyaddii waa gudatay miaallada ugu fiican kaasaa ka mid a sharac almas'alatu luulaa mas'alada ugu horaydaa qowluhu waa shiiqa qowlkiisa uu yidhi walaa yaqtadii amarku ma keeno adtakraara ku celcelin iclam ogow anna siiqata alamri amarka siiqadiisa taqtadii waxay keenaydaa ficlaalma'muuri shaygii lays amray samayntiisa maratan mar la sameeyo maradoo waaxidatan keligeeda qadcan go'naan walaa khilaafa wax khilaafana fii daalika taas maana shay haddii lays amro mar inaad samayda inay waajib tahay khilaaf ma leh taas khilaaf ma leh taas ila haddaadan samayn waa caasiday amarkii waa khilaaftay amarkuna waajibnigu keenaya soo maaha marka hal mar inaad samaydo inay waajib tahay oo tusayo khilaaf male taas xagga dhig marka wa inamaa wax kale ma ahan alkhilaafu khilaafku fii maa shay dhexdiisuu ahaaday zaada ka siyaaday cala almarati hal mara hal mar wixii ka badan weeye wa huwa waxa ka siyaadana adtakraaru waa in lagu celceliyo bimacnaa xaa loola jeeda takraar bimacnaa ficlilma'muuri bihi shaygii lays amray samayntiisa weeyaan takraarku kulamaa mar kastoo qadara uu awoodo calayhi shaygaas almukallafu qofka mukallafka mar kastuu awoodo inuu sameeyo saasaa la yidhaha takraar mar kastoy suurtagal tahay ood awoodo inaad samaydo saasaa la yidhaha falamru amarka min xayثu takraaru xagga ku celcelinta iyo waadamuhu adamu takraar lahu amarka waxaa u sugnaaday aaau suwarin saddex suuro marka haddii la suureeyo amarka saddex suuruu yeelo karaa takraar ma faa'iidayna mase ma faa'iidaynayo saddex suuruu yeelo karaa alwal imaa an yuqayada in lagu xiro bimaa shay yufiidu faa'iidayna alwaxdata hal mara amara lagu amray waxaana lagu xiray daliil ama qariino tusayda hal mara in lagaa rabo khalaas war male markaas oo kale takraar faa'iiday maayo halka mar hala samayna halka mara a la samayna fa haadaa midkaas yuxmalu waa lagu xambaaraa calaa maa shaygii quyidda lagu qayday bihi maaga wixii lagu qaydayaa lagu xambaaraa walaa yaqtadii takraara takraarna keeni maa wadaalika mithaalkii ka qowli ilaahi qowlkiisao kale tacala ilah waa sarreeya ilah wuxuu uhi subxaan walilaah ilaahay keligiis u sugnaaday cala annaasi dadka korkooduna ugu sugnaaday xijulbayt baydka ilaahay in loo qasto oo loo xajiyo man qofu ugu sugnaaday istidaaca awooda ilayhi baydka sabiilan xagga waddada oo saadkii iyo sahaydii heli kara iyo daabaddii meesha amarnimada laga qaadana cala annaasi weeye calaadaa waajibnimada tusta oo qaraa'inta khayru sariixada ka midtoo kitaabka uusan sheegin sagaal hadda khayru sariixa soomaanan qaadan calaad waa ka mid hadii la yidhaha cala almu'miniina kada waajibnimay tustaa cala almu'miniina kada haddii la yidhahdo waxa weyan amarka khayru sariixa uu ka mid yahay marka aayaddan hadda waxay tusaydaa dadka in xaj lagu leeyahy oo ay waajib ku yahay marka amarkaas ma takraara mar walba in lagu celceliyo xajka sanad walba miya fa daahiru alaayati aayadda daahirkeeda wujuubu takraari alxaji xajka ku celcelintiisa waajibnimadeed weeye bitakraari listidaaca istidaacada soo noqnoqoshadeeda sababteedna loogu celiyo oo qofka sanad kasta marka la gaaro hadduu awoodo inuu xajkii aado oo istidaacadii uu haysto amarkii waa taagan yihi waajibnimadii waa taagnaane marka saasaa daahirka ah laakiin su-ila waa la weydiiyey rasuulullah rasuulka ilaahi yaa la weydiiyey sala allahu calayh wasalam afii kulli caamin ma sanad kasta yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo marka aayaddan ilaah soo dejiyey aa la yidhi weliba nabiguna waa caddeeyey yaa ayuha annaas ina allaha qad kataba calaykum alxaj faxujuu uu yidhi nabigu waaba amrayba faxujuu xajiya markaasaa la weydiiye oo la yidhi afii kulli caamin yaa rasuul allah ma sanad kasta rasuulka ilaahayo faajaaba nabigu wuxuu ku jawaabay bimaa shay yadullu tusaa calaa annahu xajka filcumri cumriga dhexdiisa xaalu ahaaday maratun mar inuu yahay waaxidatun keligeeda xadiiska muslimka uu nabigu caddeeyu yidhi maayo hal mara wey hal mar waajib ku yahay inta kale qof waa sunna duu xajina laakiin inta uu nool yahay markuu qaangaara laga bilaabo hal maray waajib ku hal maray waajibta markaas marka xadiidkaas nabigaa qayday qariinadana sideedaba waajib amarka ka leexda waxa weye oo ka sarfida waajibnimada labay u qaybsantaa qariina oo mutasila iyo qariina munfasila qariinada oo amarka waajibnimada ka leexida labay u qaybsantaa qariina mutasila daliilka laftigiisayba la xiriirtaaba salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi liman shaaca liman shaacdu marka xadiiskay ka mid tahay aayaddan laakiin waxa weyaan qariinada ka leexinayda waajibnimada daliil kale weyn waa xadiid kale taasoo kale munfasila la yidhahdaa waa ka soocanta waa ka soocanta marka xadiidkaas ayaa amarkii ka leexiyey waajibnimada fa yuxmalu waa la xambaaraa alamru amarka fil aayati aayadda dhexdeeda xaalu ahaaday cala alwaaxidati hal mara lagu xambaaraa takraar faa'iiday maa lihaada daliili daliilkaana loogu xambaaraa dalkii dartiis daliilkan oo mina sunnati sunnada ka mid ah daliilka sunnadaa aa laga qaadanaa hal mara weeye in la xajiyaa la leeyahy athaani suuradda labaad oo amarku markuu soo arooro xagga takraarka iyo cadamu takraarka marka laga fiiriyo suuradda labaad an yuqayada waa in la qaydo amarkii bimaa shay lagu qaydo yufiidu faa'iidayna atakraara ku celcelin marka kale waxay tahay amarkii waa soo arooray waxaana lagu qayday wax tusaya in lagu celceliyo lagu xiray markaasna war male takraaru faa'iidayna markaas takraaru faa'iidayna wahaadaa kan fii dhexdiisa khilaafuna ku jiru saasaana raajixa laakiin ibnunajaar alxambali sharxu kowkab almuniirka itifaaq wayuu yidhi markaasoo kale takraar inuu faa'iidayna laakiin xanafiyadaa khilaafeen xanafiyadii qaar ka mid aha khilaafeen bacduxanafiya khilaafeen laakiin asagu inuusan ictibaarinaa muuqato khilaafkooda ka dhiga waxaan macno lahayn laakiin khilaaf waa jiraa yuusan macno lahaan laakiin waa jira khilaaf wahaadaa fiihi khilaafun khilaafaa ku jira haddii amar sharcigu amro laguna xiro wax tusaya amarkan in lagu celeliya in layska doonayo wa saxiixu qowlka saxiixa annahu amarkaas yuxmalu waxaa lagu xambaaraa calaa maa quyida bihi wixii lagu qayday oo min iraadati takraari takraar in layska doonaya ah ayadaasa lagu qaydaa kamaa rajaxahu lmusanifu sidii musanifku rajaxay sida musanifku rajaxay oo uu yidhi walaa yaqtadii takraara calaa saxiix ilaa idaa dalla daliilu calaa qasdi takraar haddii daliil tuso in takraar la rabo amarkan lagu celceliyo waa lagu xambaaraa waxa laleeyahy takraaru faa'iideeya marka qaydka labu mid noqon karaa wuxuu yidhi walqaydu qaydka qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa sifatan sifo wa qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa shardan shardi qaydka oo tusaya takraarka labu mid noqon karaa sifo inuu noqdaa waa dhacdaa shardi inuu noqdaana waa dhacdaa labada waa noqon karaa waa shardigaa tiqiin iyo sifadaa tiqiin sifada laakiin hadday sifadii hamoodin oo icraabta ahe isim faacil iyo isim mafcili kuwaas weyn awsaaftiya loola jeeda sifada sida wasaariqu waa isim faacil soo maaha waxaan tusaa tuuganimo soo maaha sifadu macnahaas wey macnaha laga hadlaa maanta walqaydu qaydku qad yakuunu inuu hadaa la arkaa sifatan sifo wa qad yakuunu inuu hadaa la arkaa shardan shardi fa shardu maalan shardigii ka qowlihi waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa waa sarreeyaa ilaa wuxuu uhi subxaana wain kuntum haddaad ahaataan junuban kuwa janaabo qaba faطaharuu dahaaro qaato isdahira faطaharuu soo amar maaha amarkaasu takraaru faa'iidayna takraaru faa'iidayna wuxuu yidhi fakulla maxaa yaele shardiga lagu xihay mogta waxaa la yidhi wain kuntum haddaad ahaataan junuban kuwa janaabo qaba fadaharu maxaa lagu xidhay marka amarkan haddii qofkuu janaabo qabo soo maahan wuxuu ku yidhi fakulamaa mar kasta oo xasalad ay soo xasisho aljanaabatu janaaba wajaba waxaa waajibaya atadahuru dahaaro qaadasho bilqusli qubays lagu dahaaro qaato minhaa janaabada laga qubaysto haddaad maanta janaabadii ka qubaysato oo caawa janaabo kale ku dhacdo ma dhihi kartid shalayaan amarka fuliyey maanta laygama rabo ma dhihi kartid maxaa yeele amarkan wuxuu ku xidhan yahay shardi shardiguu ku xidhan yahy waxaa lagu yidhi wain kuntum junuban laguma dhihin hal mara mar kastood janaabo qabtaan dahaaro qaatale marka kulamaa xasalat iljanaabatu wajaba tadahur mar kasta oo la helo janaabo shardigiyaa u taaganoo qubayskaa waajiba waa kaasa taas waa iyadoo shardi lagu xidhay wa sifatu sifadii ka qowlii waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaa wuxuu idhi wasaariqu ninka tuugga ah iyo wasaariqatu gabadha tuugta ah fadacuu gooye eydiyahumaa gacmahooda midigta ka jara cabdullahi ibn mascuud asagoo akhri jiray aymaanahumaa midigyaalka ka gooyo akhri jiray marka xaafid ibnu kasiirna wuxu uhi waa itifaaq culummadu isku waafaqeen inay tahay midigta laakiin qiraa'adaas lama ictimaadin taas waa shaada qiraa'adaas muctamad maaha waa shaada weliba daciifana ah xagga sanad ahaan laakiin waxa weyn xugun ahaan culummadu itifaaqay ku yihiin waxa la goynaa inay tahay gacantaas midigtaa halkaas curcurka ah amase halkaas gacantu ay ka dhaqaaqdeen jalaqsatada halkaasaa laga goynaa wasaariqu ninka tuugga ah iyo wasaariqatu gabadha tuugta ah faqdacuu gooye aydiyahumaa gacmahooda marka fiiri faqdacu waa amar amarka maxaa lagu xidhay sifa lagu xidhay sifada sariqada lagu xidhay sifadaasa lagu xidhay fa kullamaa mar kasta oo xasalad ay soo xasisho asariqatu tuugadii wejada waxaa waajibaya alqadcu goyn waa xaday maanta waa la soo qabtay midigta kow berriyuu xaday waa la soo qabtay lugta bidixda kow waa xaday waa la soo qabtay gacanta bidixda kow waa xaday waa la soo qabtay waxa weeyaan lugta midigta kow afarta weexooda la jara laakiin waa goorma maa lam yakun waa hadduusan ahayn takraaru sariqati sariqada soo noqnoqoshadeeda qabla alqadci goynta ka hor maantuu xaday cidna kama jarin berriyuu xaday cidna kama jarin saa dambuu xaday cidna kama jarin waa la soo qabtay isagoo shan tuugaa lagu leeyahay waa la eedeeyey anaa ka marqaatiya maal hebluu xaday mid kale anaa ka marqaatiya maal hebluu xaday hal gacanaa la jara markaas maaa goyntu waa ka hor tuuganima hadda soo xasishay soo maahan hal goynaha nala amray marka hal midigtaa laga jara duu toban goor xaday markaas kahor markaas hadduu mar kale xado goyntaas kadib a markaas goynta labaad imaanay markaasuu ku yidhi fa kullamaa mar kasta oo xasalad ay soo xasisho asariqatu tuugadii wejaba waxaa waajibaya alqadcu goyntii waa goorma maa lam yakun hadduusan ahayn takraaru sariqa sariqada soo noqnoqoshadeeda qabla alqadci goynta ka hor mas'ale muhiima wuxuu ku yidhi wahaadaa xukunkan marka lagu leeyahay shardiga iyo sifada haddii lagu qaydo takraaray faa'iidaynayaan marka lagu leeyahay waa markay xukunka cilladiisu tahay sifadaas iyo shardigaas masale muhiim a wey waxa weye marka lagu leeyahay sifadu waxay faa'iidaydaa takraar shardiguna wuxuu faa'iideeyaa takraar waa goorma mar walba maahan waa markii sifadaanu ay xukunka cillo u tahay cillada dhanba xukunka keenayaaba waa inay sifada noqoto cilada xukunka keena waa inuu shardiga noqdo hadda fiiri waxa weeyaan gacangoyntu waa xukunka maxaa keenay sariqada soo maaha sifada laftirkeedaa keentayba haye waxa weeyaan sidoo kale qubayskan waajibkana maxaa keenay janaabada ayadaa cillo u ah soo maaha waa markaas markuu takraar faa'iidaynay alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadama wuxuu ku yidhi wahaadaa takraarkaanu fii maa idaa kaana waa markuu ahaado kullu mid kastoo min ashardi wa sifati shardiga iyo sifada ka mid a cilatan cillo markuu ahaado cilladoo haabitatan sugan kamaa maalan saan soo miitaalinay fa yakuunu takraaru takraarku wuxuu u sugnaanaa liwujuudi cilati cilladiisiyaa lahela xukunka saasaa takraarka keenaya fa yakuunu takraaru takraarki waa sugnaanaa liwujuudi alcilati cillada helideeda bimacnaa annahu waxaa loola jeedaa kullamaa xasalat alcillatu mar kastoo cilladu timaaddo wujida alxukmu xukunkana waa la helaa mar kastoo cillada la helo fain lam yakun hadduusan ahayn wasfigu cilatan haabita haddaan wasfiga iyo shardigu cillo ahayn falaa takraara takraar ma jiro markaas shardiga haba la keeno takraar faa'iidaymaa milu in jaaa zaydun fa actiq cabdan min cabiidii uu ku yidhi nin addoommo badan iska leh ood u haydo ood mas-uul uga tahay adugu aa wuxuu ku yidhi in jaaa zaydun haddii zayd yimaado fa actiq xoree cabdan addoon oo min cabiidii addoommadayda ka mid a marka fiiri majiica zayd ma ilaa addoonka lagu xoraynaayo maahan asagaa iska sadaqaystay ninkaan asagaa sadaqaystay maahane addoonku inuu xoroobo miyay waajib ka dhigaydaa zayd imaatinkiisu ka dhigi mee zayd hadduu yimaado iyo hadduu maqnaado midna kuma xirna xornimadu laakiin qofkii lahaaya asagu go'aansaday inuu xoray soo maaha marka shardigii maanta cilla maahan xugun keenaya khalaas waa uu yimid midaad xorayd waa tegey mar kaleu kuu yimid mid kale ma xoray karti haddaad xoraydo keena lagu leey waa lagaa gudaya addoonkaas wuxuu ku yidhi ninkaad addoomada weyday in jaaa zaydun fa actiq cabdan min cabiidi waa kuu yimid zayd bal warram saalay maanta waa xorayday midaad xorayday konton aad u hayday afariy sagaala u hartay waa tegey zayd maalin kale zayd kuu yimid haddaad xoraydo eber wey midkaas adaa lagugu leeya xornimaduna maba dhacaydo laakiin hadduu marka hore ku xidho fiiri hadduu ku yidhahdo kullamaa jaaaka zayd fa actiq cabdan khalaas markaas waa waa sax kullamaa jaaaka zayd mar kastuu kuu yimid maxaa asagaa ku xihay fiiri xornimadii wuxuu ku xihay imaatinkiisa mar kasta uu kuu yimaado xore hadduu ku yidhahdo mar kasta midaad xorayn uu ku yimaado ilaad dhammaydo waayahay faidaa jaa zaydun hadduu yimaado xasala waxaa xasilaya maakii culliqa lagu xihay caleyh korkiisa alamru amarka lagu xihay culliqa waa majhuuli laakiin laa yatakararu soo laalaabama xubunku bitakaruri majii'ihi zayd imaatinkiisa soo noqnoqoshadiisa wallahu subxana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabiyina maxamed